الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo lixaad min suurati alxadiid qaala allahu tacaala alam yaani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaahi wamaa nazla min alxaqi walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fadaala calayhim اlamadu faqasad quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun ilaahay subxaanahu wa tacaalaa markuu inoo soo caddeeyey kuwa munaafiqiinta kadsoonkii ay kadsoomeen iyo kuwa gaaladaa ay ku kadsoomeen noloshan adduunyada ayaa ilaahay wuxuu baraarujinayaa kuwa mu'miniinta inaysan iyagoo kala noqon ama aysan ahlu kitaabkii oo kala noqon ku kadsoomay daartan dhammaanaysa tusaala ilaahay bixinaya ah noloshan adduunyada tusaale u ah iyo birbirkeeda oo qofka dagaya oo run moodayo suuradda waxaa lagu soo gebagabaynayaa caddayn la caddaynayo cabsida ilaahay fadiilada ay leedahay iyo camalka saalixa wanaagga uu leeyahay waxaa la caddaynayaa mu'miniinta in loo laalaabayo ajarka iyo nuurka raacidda ay raaceen darteed nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam alam yaani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum aayaddaani waxay soo degtay baa layidhi dadka mu'miniinta markii ay galeen magaalada madiinatulmunawara ayay waxay ka heleen halkaas nolol wanaagsan iyo raaxo markaasay waxay ka cajiseen ama ka noogeen wixii awal ay samayn jireen qayb ka mid ah deedna waa la canaantay aayaddanaa soo degtay cabdullaahi binu mascuud wuxuu yidhi maa bayna maa kaana bayna islaaminaa wa bayna an caatabana allahu bi hadihi alaaya islaamidayadii iyo canaantii ilaahay aayaddan nagu canaantay umaba dhexayn buu yidhi ilaa arbacu siniina afar sano unbaaba udhexaysa ilaahay wuxuu yidhi alam yaani mayaysan u dhowaanin liladiina kuwa aamanuu rumeeyey an takhshaca inay khushuucdo quluubuhum qalbiyaashoodu lidikri illaahi ilaahay dikrigiisa alam yaani mayaysan u diyaar noqon mayaysan u diyaar garoobin alam yaani mayaysan u dhowaanin liladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay an takhshaca inay u khushuucdo quluubuhum qalbiyaashoodu lidikri illaahi ilaahay dikrigiisa bimacnaa an inay u jilicdo oo u dabacsanaato dikriga ilaahay mawaacidda wacdiyaasha alle xagga ka imaanaya iyo dikriga ilaahay iyo wamaakii nasala degay oo min alxaqi xaq ku bayansa aayaadka qur-aanka ee cadcad yaa inay qalbigaashooda u jilcaan oo walaa yakuunuu aysan ahaanin kaladiina kuwii oo kale uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey min qablu horay oo waa kuwe kuwaas yahuudiya nasaara towraad iyo injiil baa la kala siiyey labadii rasuuloo loo soo diray ayaa loogu soo kala dejiyey oo walaa yakuunu aysan ahaanin kaladiina kuwii oo kale uutuu lasiiye alkitaaba min qablu horay oo fadaala uu dheeraaday calayhim dushooda alamadu hididiiluhu ku dul dheeraaday amadku waa maxay alamadu zamankii baa ku dheeraaday iyaga iyo ambiyadii loo soo diray zamankii u dhaxeeyey ayaa ku dul dheeraaday faqasad waxaa qallashay markaas ama engegtay oo faqasad ay engegtay quluubuhum qalbiyaashood bimacnaa xataa salubad quluubuhum ilaa qalbiyaashoodu ka kakanaadaan ka engegaan kal xijaarati iyadoo dhagaxoo kale ah oo ashaddu qaswa faqasad quluubuhum ibnu cabbaas wuxuu yidhi maaluu ila dunyaa adduunyay u iisheen waxay ka jeensadeen qur-aanka iyo mawaaciddiisii markaasaa qalbigii engegay oo qalalay oo qalbi qalaylku waa maxay qalbigii baan khayr samaynayn iyo daaco haddaba waxaa weeyaan ujeedka aayadda looga jeedo mu'miniinta waxaa looga digayaa qur-aanka markay maciisa yihiin ya inay noqdaan yahuud iyo nasaaro oo kale aan qalbigooda qur-aanka saamaynayn oo waqtigu ku dheeraaday war saasoo kale ha noqonina wakahiirun in badan oo minhum ahlu kitaabka ka midihii faasiquun faasiqiin wey daacada ilaahay kuwa ka baxay in badan oo ka mid ah diinta ilaahay iyo barashadeeda waa rafdiyeen waa tuureen qalbigoodibaa engegay marka ibnu kaiirku wuxuu leeyahay ilaahay mu'miniinta wuxuu ka nahiyinayaa inay isku shabahaan aladiina xummilu tawraata min qablihim kuwii kitaabka loo dhiibay oo la xambaarsiiyey iyaga hortooda oo yahuud iyo nasaare aha oo wakhtigu markuu ku dheeraaday kitaabkii ilaahay ee gacanta ku hayeen bedelay oo wanabaduuhu waraa'a duhuurihim dhabarka gadaashiisa ka tuureen oo waittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum wadaadadii axbaarta ahaa iyo ruhbaantii arbaaban rabbiyaal ka dhigtay min duunillaahi alla sokadii taasoo iska ilaaliya wey markaasaa qalbigii qallalay oo mawcidadu aysan saamaynayn iyana aysan aqbalayn wacdi iyo waciid toonna qalbigoodusan midna dabcinaynin iclamuu waxaad ogaataan ogeysiis weeye ogaada anna allaha ilaahay yuxyii inuu nooleeyo yuxyi larda yuxyi larda ardada ilaahay inuu nooleeyo bacda mowtihaa dhimashadeeda ka bacdi ardadii abaar tahay ayaa ilaahay noolaynayaa markii dhulkii roob la siiyo barwaaqiyo geeda iyo cagaar iyo doog iyo dalag ka soo baxo ka annamaa isagoo noolaaday wey nabaad baa soo baxaya qallaylka bacdi arrintaa tusaale weeye maxaa la tusaalaynayaa qalbiyada qallalay waxaa lagu nooleeyaa dikriga ilaahay iyo tilaawat lqur'aan akhriska qur-aanka kariimka sida dhulka qallalay oo abaaroobayba roobka yimid loogu nooleeyo cilmiga iyo xikmadda qalbiyadana noolaynaya marka ilaahay waxa weeye yuxyi alarda bacda mowtiha qad xaqiiqe bayannaa waanu caddaynay lakum idinka alaayaati aayaadkii baanu idiin caddaynay oo idiin kala dhigdhignay wadaxnaa lakum waxaan idiin tawdiixinay alxujaj walbaraahiin xujooyinka iyo adilada tusinaya ilaahay qudradiisa weynankeeda iyo waxdaaniyadiisa lacallakum tacqiluuna kay tacqiluu saaad u garataan watadabbaruu a u tadabbudhaan maa anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey qur-aan kariimka qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina almusadiqiina kuwa raggaaya ee wax sadaqeeyey iyo waalmusadiqaati gabdhaha iyaguna wax sadaqaystay xoolahoodii bay bixiyeen fuqaraday siiyeen alla dartii bay uga jeedaan oo ku raadinayaan khayrkay ku bixiyaan ixsaankay ku bixiyaan markay bixinayaanna naftoodu waa ku dib waa jecesha kuwa noocaas oo wa aqraduu amaahiyey amaahiyeen allaha ilaahayna amaahiyey qardan xasanaa amaah wanaagsan waa maxay markay waxaan bixinayaan qalbigoodaa jecel oo diib ku ah oo raba ee qaan kuma aha kuwa noocaas yudaacafu waa loo laalaabaya waa loo jibjibaarayaa lahum iyaga fawaabkaa loo laalaabayaa halkii xasanaa toban jeer loo jibjibaarin iyo ka badan walahum waxaa kaloo u ahaado ay leeyihiin ajrun ajarkaasoo kariimun wanaagsan ajar wanaagsanna waa leeyihin marka waxay ka dhigan tahay qofku marka u samafalayo faqiir faqiir buu wax siiyey isagoo ilaahay wax amaahiyey oo kale oo waxaan uu bixiyo awalba ilaahay u dhiibay iyadoo amaahinta looga qaatay hadhow loo soo celinayo iyadoo intaasoo jeer loo jibjibaaray waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey billaahi ilaahay rumeeyey iyo wa rusulihi waa kuwa iimaanka laga helay oo allana rumeeyey rusushana rumeeyey ulaa'ika kuwaas hum iyaga unba asidiiquuna iyagaa sidiiqiin ulaa'ika kuwa iyaga ah ee tilmaamahaas le iimaan leh alla rumeeyey rususha rumeeyey kuwa noocaas hum iyaga asidiiquun iyagaa sidiiqiina washuhadaau iyagaana shuhadaah waa ciraab la maray ulaa'ika kuwaas hum iyaga asidiiquuna ah washuhadaau ah shuhadana iyagaa ah kuwaani waxaa jira dad sidiiqiin la yidhaha martabadooda sarrayso iyo dad shuhado la yidhaahdo waaba sidiiqiin iyo shuhadaa la yidhaha macnaha martabadaasoo kaley leeyihiin haba sidiiqiinta iyo shuhadadu jibjibaarka loo jibjibaarayo haba tiro badnaado oo yaan cidnaba gaari karine kuwaanna waxa weeyaan tilmaantaas bay leeyihiin wey asidiiqiya washahaada mujaahid baaba wuxuu leeyahay kullu man aamana billaahi wa rusulih allah iyo rusushiisa axad ka soo rumeeya fa huwa sidiiqun wa shahiidun waana sidiiq waana shahiid lahum waxaa u ahaaday ajruhum iyo wa nuuruhum ajarkooda iyo nuurkoodana waa leeyihiin waa nuurkii soconaya beyna aydiihim wa biaymaanihim waxaa kaloo ciraaba labaad ah ulaa'ika kuwaas hum iyagu asidiiquun wey washuhadaa'una markaa agoosatido washuhadaau hadal bilaabanaya kadhig kuwa shuhadada ah cinda rabbihim ayay ahaadeen ama cinda rabbihim xaalay ahaadeen lahum waxaa u ahaaday ajruhum baa u ahaaday iyo wa nuuruhum iyo nuurkooda ina almusadiqiina wاlmusadiqaati waaqradu llaha qardan xasana yudaacafu lahum walahum ajru kariim wاladiina aamanuu biاllaahi warasulih wاladiina kuwa aamanuu rumeeyey billaahi ilaahay rumeeyey iyo warusulihi waa kuwa iimaanka laga helay oo allana rumeeyey rusushana rumeeyey ulaa'ika kuwaas hum iyaga unba asidiiquuna iyagaa sidiiqiin washuhadaau iyaga ah ama washuhadaau cinda rabbihim bay ahaadeen ama cinda rabbihim xaalay ahaadeen lahum ajruhum iyo wa nuuruhum bay leeyihi baa u ahaada waaladiina kuwa kafaruu gaaloobayo wakadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkanaga waxdaaniyada ilaahay diiday aayaadka ilaahay beeniyey waa jiraan waa badan yihiin ulaa'ika kuwaasi asxaabuuljaxiim naarta jaxiim la yidhaahdo jaxiima asxaabuuljaxiim jaxiima asxaabta asxaabbaa waxaas hebel iyo hebel waa asxaab asxaab bay yihiin saaxiibbo wey gaaladaa meesha ku waaraysa wey ulaa'ika asxaabu اljaxiim waasubxatu tadullu cala almulaasama saaxiibnimadu waxay tusinaysaa laasimid naartaasay laasimayaan wey ilaahay markuu inoo caddeeyey muuminiinta axwaashooda iyo kaafiriinta axwaashooda waxaa laynoo caddaynayaa adduunyadan xaqirnaanteeda iyo aakhiro wanaaggeeda iclamuu waxaad ogaataan annama alxayaatu nolosha addunyaa ee dhow ama liidataay lacibun lacib inata waa lacibu waa iska cayaar cayaar dhallaan wey dadka unba iska noogaya iska noogaya sida carruurtu ay u noogaan cayaar aan hadhow waxba nafaca ka helay maantaoo dhan guryo dhisayaan gaariyaal samaynayaan godod qodayaan waxyaala waxaynayaan hadhowba iyagoo daallan wixiina meesha uga dhaqaaqay waxay wataan aysan jirin saasoo kale weeyaan cayaar aan nafac ka soo noqonay adduunyada nidaamkeedu waa sidaa lacibun wey cayaar dhallaan iyo walahwi ya lahwi waa shuqloon dadka waaweyn midna nafta iyo ji waxaan leeyahay abdaanta iyo jirka waa ku nooga oo waa lacibu midna waa lahwin weeyaan oo qalbiga weeyaan oo qofkaani maantao dhan markuu maskaxdiisa ka shaqaysiinayo oo wax dhala ku dhalaalinayo oo waxaana ku daaliyo maskaxdiisa iyo fikirkiisa yaa adduunyada si u heli lahaa u tabci lahaa meeshu kaga imaan lahaa bes hadhowtii isaga unbaa noogaya wuxuuna ka mashquulayaa aakhira iyo daacada ilaah lacibun weeye walahwun weeye wa ziinatun weeyaan adduunyadu ziina waa maxay waa qurux weeye juhaladaa isku qurxiya oo dharka qurxoon gaadiidka qurxoon manaasisa iyo guryaha dhaadheere qurxoon waxaas bay daneeyaan oo dadku u halgamaya gurib qurxoon gaadiid iyo gaari iyo wax la midoo qurxoon iyo dhar qurxoon lacibun walahwun weeye waziinatun weeye watafaakurun faantan weeye oo baynakum idinka dhexdiina aha iskugu faanaysaan nasabyada bani fulaan bani fulaan aa iskugu faanaysaan maalka intaasaa ixleeyahay iyo intaasaa maaragtay xoolahay u gaareen iyo intaasaa meel iigu jidha iyo waxaas aa iskugu faanaysaan ilmaha iyo awlaad waa tafaakurun oo baynakum wa takaafirun wey adduunyadu takaafur waa maxay badnaansho iskugu faanid wey badasho ama badnaansho takaafur oo fil amwaali ahaada iyo wal awlaad anaa kaa awlaad badan iyo anaa kaa xoolo badan badnaanshahaasaa la iskugu faanaya takaafur baa laydhaha mubaahaad wey waxaa la yidhi dad waxaa jira xoolaha xaaraan bay ka soo ururinayaan oo ka shaqaynayaan hadhowna yatabaahaa bihi calaa wliyaa illaahi awliyada ilaahay buu ugu faanayaa waxaanaan leeyahay waxaanaan shaqaystay waxaana haysta wuxuu ku bixinayaa meel ilaahay uusan raalli ka ahayn marka waa dulmaatun bacduhaa fowqa bacdi waxaasoo mugdiyaal ah ayaa xoolihiisu oo ku kasbanaya wa takaafurun weye fi lamwaali walwlaad kamaali kayfin waa roob oo kale roob tusaalihii oo kale wey roobkaasoo acjaba yaabgeliyey alkufaara beeralayda acjaba uu yaabgeliyey alkufaara kuwa beeralayda nabaatuhu kufaarta hadda ma aha kufaarti gaaladii loogama jeedo waxa weeyaan kufriga laftiisu waa wax qarin iimaankoodii bay diideen iimaankiibay qarinayaan oo towxiidkii inay ku dhawaaqaan bay diidan yihiin waa ogdiideen inay qalbigooda ka soo saaraan iimaan kow kuwaanna abuurka iyo aslaaxa iyo raashinka bay qariyaanoo inta meel goda ku ridaan beeraha iyo aslaaxooda halkaasi ku qariyaan roobkaasoo acjabal kufaara azuraaca weeye kuwa beeralayda ee wax dalga sameeya ee aslaaxyee beeraya uu yaabgeliyey nabaatuhu nabaadkiisii soo baxay uma waa lala yaabay birbirka iyo wanaaggu ku soo baxay uma dabadeedna yahiiju qalalay u qalalayaa wey fataraahu waad arkaysaa musfaran xaalu yahay isagoo beerobeero ah roobkii dhirtii cagaarnayd iyo dalagii iyo beertii iyo wixii oo qallayl galay intuu birbirayay oo laacayay ee qurux ahaa uma yahiiju fataraahu musfaraa uma yakuunu wuxuu ahaanayaa xudaamaa burbur wax qallalay oo jajabaya oo dun ah ayuu noqonaya adduunyadu waa saas oo kale adduunyadu waa maxay zarci iyo dalag beer ku yaal dadku markay saa u fiirshaan cagaarkiisa iyo tiradiisa iyo quruxdiisa waa yaabaya iyo wax biyo qolqolaya hadhowna waxaa la arkayaa beertii haddeer saa ahayd iyadoo qallashay iyadoo waxaa moodaa weligeedba aan roob qaban sidaasoo kale weeye adduunyadu wixii haddeer laacaya oo birbiraya wanaagsanaa soo lama ma qalalin oo ma baabi'in saasoo kale weeye wa fi laakhirati aakhiro dhexdeedana waxaa ahaaday cadaabun cadaab baa ahaaday cadaabkaasoo shadiidun darnaan badan wa makfiratun dhaafidna waa ahaatay oo min allaahi ka ahaatay makfiradaasi wa ridwaanun ridwaan iyo raalli ahaanshana waa ahaaday aakhiro labadaasaa jira midka hore waa cadaabun shadiidu waa cadaab daran gaaladaa iskale kan labaadna waa makfiratun oo min allaahi iyo wa ridwaanun wey baariyaasha ilaahay baa iskale ilaahu naga dhig qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi wama alxayaatu noloshii maysan ahaanin addunyaa ee dhoweyd ilaa mataacu lquruuri kadan raaxadeed mooyaane adduunyadaanee dhan nolosha taalla waa kado raaxadeed iyo alaabteed mataacu lquruur baa la yidhahda oo see kala midta sida wax lagu kadiyey xaqirnaanteeda deg deg say ugu dhammaanayso waa mataac alaab zuulaysa oo kale wey qofka kaafilkaabaa ku kadsoomaya jaahilkaa ku dagmaya marka adduunyadu wuxuu yidhi saciid bnu jubayr waa mataacu lquruur in alhakat in alhadka can dalab اlaakhira aakhiro dalabkeedii hadday kaa mashquuliso waa kado hadday aakhiro iyo ridaha ilaahay kuugu yeedhana fa nicmo almataacu wa nicmo alwasiila alla fiicanaa markaas qof halkaas u kaalmaystay mar haddii adduunyadii la xaqiray amarkeedii la yareeyey aakhiro la weyneeyey iyo shaanigeeda maxaa dow ah in loo degdego oo loo tartamo ilaa mardaatillaahi raalli ahaanshaha ilaahay iyo gaaridiisa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi saabiquu sabqa oo tartama u kala tartama u kala beratama ilaa makfiratin dhaafid intii ka ah makfiradaasoo min rabbikum rabbigiin xaggi ka ahaatay ayuha nnaas umar yahay makfirada ilaahay u sabqa makfirada sababtaa ku heli lahaydeen la imaada oo ah iimaan iyo camal saalixa taa u tartama saabiquu waa dadkii baa lala hadlayaa ilaa makfirati min rabbikum iyo wa jannatin janna intii kaano u tartama jannadaasoo carduhaa ballarkeed ka cardi samaa'i samada ballarkeeda oo kale iyo walardu ardada ballarkeeda oo kale u yahay jannadaa ma ujeedaa dherarka maaha ee cardiga inta badan yaroo laga soo reebo maaha shay kasta duulkiisa iyo dherarkiisa iyo cardigiisaoo ballarka ah dee waxaa tiro badan duulka iyo dherarka cardigu u gaaban yahi adiga duulkaadu waa sidaan markaad taagan tahay cardigaaduna waa sidaa dhexdaada ah waa kala dheer yihiin sooma waa kala wenyihin haddaba jannadaa u tartama oo u baratama jannadaas duulkeeda iskaba dhaafe cardigeeda baa ka cardi samaa'i walard ah cirar iyo dhulalis dhinac dhigay inta ay la eg yihiin oo kale toddobada cir iyo dhulal laysku keenay saasoo kale wey ballarkeedaa saas halka qof ee mu'minka waxa lagu abaalmarinayo baa waxay yihiin wax tirada ka bata iyo deegaanka la siinayo mar haddii cardiga intaa yahay dee duulkuna kaba sii daranba alimaam albaydaawi baa wuxuu yidhi idaa kaana alcardu kadalik war ballarkii hadduu sidaa noqday famaa danuka biduul dherer maxaa u malaynaysa jannadaasoo kasii sifee uciddat loo darbay wa jannatin u tartama carduhaa ka cardi samaa'i waalardi jannadaasoo uciddat ama uciddat waa la darbay jannadaas liladiina kuwii baa loo darbay oo loo diyaariyey aamanuu rumeeyey billaahi ilaahay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa moxamedo calayhi salatu wasalaam kuwaasaa loo darbay waaba la diyaariyey aayadda waxaa laga qaadanayaa sida mufasiriintu ay yidhaahdeen ana aljannata makhluuqatun wa mawjuuda jannadu waa abuuran tahay waana jidhaah hadday joogtaaba leanna wixii aan weli la abuurin laguma sifayn karo in la darbay oo la diyaariyey tana waxaa la yidhi uciddat waa la darbay oo qolooyinkii dhahayo weli lama keeninoo hadhow baa la keenayaa qolooyinkaas haddee waa waxaa la leeyahay saas maaha uciddat waxaa loo darbay janno yaa iska leh waa liladiina aamanuu warasulih liladiina aamanuu billaahi warasulih dadka boonadaa wataa dadka meesha gelaya jannada gelaya iimaankaasay wataan liladiina aamanuu billaahi wa rusulihi kuwaasaa gelaya qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi daalika kaasina fadlullaahi ilaahay fadligiisi wey makfirada iyo jannada waasaca intaa leh waa fadli ilaahay yutiihi ilaahay wuxuu siinayaa man yashaau ciddou doono addoommadiisa ka mid ah wallaahu ilaahayna dulfadli fadli allow maaliga weeye alcadiimi ee weyn weeye fadli waasaca ee ballaaran ee weyn ilahay midka iskale wey wallaahu dulfadli alcadiim ilaahay kaa weeye fadligaa waasaca ee ballaaran ilaahay midka iskale weeye subxaanahu wa tacaala wallaahu dulfadli alcadiim ilaahay hayna siiyo hayna ku arsaaqo fadligaa waasaca iyo jannadiisa qaaliga ah darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab